Cause all you ever do is make me
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lixda bisha februari sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadal u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii ay madaxda soomaalidu ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb waxaan filaayey haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga- waaba iga soo horraysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaasi aysan hore u socon laakiin rajaa jirta
waxaad kaloo maqli doontaan guddoomiyaha baarlamaanka oo sheegay inaanay jirin wax la yidhaahdo muddo kororsi waxaan rabnaa markaa dhowr qodob inaan caddayno waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlaya iyo doormay doormaa la qaban karaa halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo waxaa kaloo aan idiin haynaa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo midba midka kale ku eedaynayo fashilkii ku yimid shirkii dhuusamareeb warbixinno iyo aragtida dadweynaha ayaan idiin haynaa ood maqli doontaan waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandurey milatarigii afgambi ee dowladda mayanmar ayaa sabtida maanta ah jaray khadkii internetka ee waddankaas xilli kumanaan qof ay maanta isugu soo baxeen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee yanguun kuwaas oo dalbaday sii deynta aun san suuki barnaambaxan oo ahaa kii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaco tan iyo markii uu milatariga awoodda xoog kula wareegay isniintii hore ayay dadku ku qaylinayeen keligii taliya milatari ah ha dhaco dimuqraadiyadda ha guulaysato waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen erayo liddi ku ahaa milatariga talada la wareegay qaar badan oo ku jiray kuwii banaanbaxaya ayaa xirnaa maryo guduudan midabkaas oo calaamad u ah xisbiga suuki ee national league for democracy kaasoo doorashadii bishii november si aqlabiyad leh ugu guulaystay balse natiijadaas oo ay milatarigu diideen kuna tilmaameen in lagu shubtay dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay qorshaynayso sidii ay liiska argagixisada uga qaadi lahayd dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen oo liiskaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump maalmo yar ka hor inta uusan xafiiska ka tegin bishii hore go-aankaasi ayaa waxaa jimcihii shalay ku dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka waxay ku soo aadaysaa maalin kadib markii uu madaxweyne joe biden shaaciyey in maraykanka uu soo gebagabeeyey taageerada uu sii jiray isbahaysiga carbeed ee uu sacuudiga hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka yemen war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in sababta liiska argagixisada looga tirayo xuutiyiinta ay tahay sababo dhinaca bani-aadanimada ah qaramada midoobey iyo hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa bishii hore ka digay in go-aankii trump uu xuutiyiintu ugu daray liiska argagixisada caalamiga ah ay sii muujinayso xaaladda bani-aadanimo ee hadda ka taagan dalka yemen qaramada midoobey ayaa ku tilmaamtay xaaladda bani-aadanimo ee ka jirta yemen masiibo bani-aadanimo tan ugu xun ee xilligan siddeetan boqolkiiba dadka reer yemen ayaa u baahan gargaar deg deg ah dalalka saboolka ah ee caalamka ayaa bilaabay in aysan sugin hay-adda caafimaadka ee w h o si ay ugu keento tallaalka cudurka covid nteen balse taasi beddelkeeda bilaabay sidii ay heshiisyo ula geli lahaayeen shirkadaha soo saara tallaalka huwan carlos sicavi oo madax u ah golaha ganacsiga ee dalka honduras ee bartamaha america ayaa wakaaladda wararka ee ap u sheegay in aysan sugi karin go-aano xafiisyo kala duwan oo qaramada midoobe ah ka soo baxo diyaarna ay u yihiin in si iskood ah ay u soo gataan tallaalka covid 19 serbiya ayaa iyaduna sheegtay in ay ku daashay sugitaanka barnaamijka covax ee hay-adda w h o kaas oo loo sameeyey in si siman ay qaramada midoobey tallaalka ugu qaybiso dalalka saboolka ah madaxa hay-adda w h o tedros adanom gabreyesus ayaa sheegay in shan iyo toddobaatan boqolkiiba dhammaan tallaalka covid sagaal iyo toban ee adduunyada la siiyey ilaa iyo toban waddan halka ku dhowaad boqol iyo soddon milyan aysan weli helin wax tallaal ah guud ahaan adduunyada waxa uu xanuunka covid sagaal iyo toban ku dhacay boqol iyo shan milyan oo qof halka ay u dhinteen in ka badan laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo ruux dhegaystayaal warkii caalamka galabta waa naga inta
aad ayuu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo wararka caalamka nala socodsiinayey halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington galab wanaagsan ayaynu idin leennahay aynu ku bilowne madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu fashil ku dhammaaday shirkii ay madaxda soomaalidu ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb waxaan filaayey haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga- waaba iga soo horraysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan horey u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samaynno si aan xal uga gaarno een, maxaa la yidhaahdaa een, impaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii toddobiyi tobanka sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu- nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas toddobiyi tobankii sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suur- suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qa- uga qaadataan kaalintiinna ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaanu nahay doorasho aasaaskeedu yahay toddobiyi tobankii sebtembar waxaa nooga baxay wakhti aad u fara badan laga soo bilaabo julaay juun aan idhaahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay waan odhan karo muddo ka- ka badan siddeed bilood sagaal bilood weeye intii aan saxiixnay kii dambe waxaa laga joogaa shan bilood ayaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waalehen oo aad ku qancin kartaan toddobiyi tobankii sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga miro laga miro keeno ama laga miro dhaliyo wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa khudbaddaasi kadib wuxuu la hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya warbixintan ayuuna ka soo diray
Ee, goor dhoweed waxaa soo idlaaday hadal jeedin uu madaxweynaha soomaaliya u sameeyo xildhibaanada golaha shacabka ee xarunta filla hargeysa madaxweynuhu wuxuu sheegay in kudayo badan uu sameeyey ay guuldarraysteen sida uu sheegay wuxuu eedo u jeedshay maamulada ee, puntland iyo jubbaland uu sheegay in wax badan oo la heshiiyey xaggooda ay ka fulweysay wuxuu sheegay inay heshiiskii toddobatobankii sebtembar inay fuliyaan uu dhankiisa diyaar u ah sida uu ku sheegay hadaljeedintiisa madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu sheegay inay jiraan faragelin shisheeye inkastousan arrabaabin ee cidda shisheeye ee faragelinta ku haysa wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay inay yihiin dal madax bannaan oo xur ah oo aan loo meeri karin sida uu sheegay ee wixii la rabo Ee, madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu xusay in baarlamaanka uu ku soo celin doono go-aanka ugu dambeeya haddii shir la gaari waayo wuxuu kaleu sheegay in baarlamaanku ay door ka qaataan in la wada hadlo arrintan ay iyagu doorkaas hadday qaadan karaan Eh, waxaa intaa wasiir hore xildhibaan maxamed cabdixayar maareeye oo fadhiga joogay eh, halkan hadalka madaxweynaha maxaa ugu muhiimsanaa waxaa ugu muhiimsanaa runtii hadalka madaxweynuhu qiiruu lahaa Een, waxaanan ka fahmay een, oo madaxweynuhu sheegay in dadaal badan oo la soo galay een, kadib aan weli la quusan een, la rajaynayo kulan kale in mar labaad ay isugu yimaadaan oo talada ay ku soo noqon doonto baarlamaanka soomaaliya marka goormuu dhacayaa shirkaasi ma xog baad haysaan mase khudbadda laga fahmay khudbaddaan ka fahmay in sida uu madaxweynuhu sheegay in kulan dambe uu jiri doono Ee, baarlamaanka uu ka codsaday inay roolkooda qaataan isu soo dhoweynta qaybaha kala duwan ee siyaasadda doorashooyinku ay khusayso Een, haddii halkaa la dhaafi waayana in markaas kadib talaadu ay ku soo noqon doonto baarlamaanka oo firaaq aanu jiri doonin intaasaan ka fahmay eedeymaha shisheeye madaxweynuhu sheegay maxaa lagala je- laga fahmay Ee, kolley haddee dalkeennu dal een, burburay weeye ee, dal aan isku filnayn weeye dal kasta oo ku caawiyaana faragelintiisa iyo danihiisa ayuu leeyahay marka een, waa hubaal in xag milatari iyo xag xag nabadgelyo iyo xag siyaasadeed intaba in dalkeenna maaragtay la kabo Ee, dowladaha badan ee maaragtay een, saamaynta ama do- roolka ku lehina mid waliba ay waa wax la fahmi karo laakiin waxaa la rabaa madax soomaaliyeed oo isku xidhan oo danaha dadka soomaaliyeed ka soo dhex saara iyadoo laga faa'iidaysanayo beesha caalamka iyo wixii ayna tari karto Eh, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadal jeedintiisa marna kuma soo hadal qaadin in loo baahan yahay extension iyo in muddo kordhin ay samaystaan hay-adaha dowladda soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayaa aad u dhegaysanaya khudbadda madaxweynaha wuxuuna khusayay inay muhiim tahay in eh, wada hadal ay ka sameeyaan eh, xildhibaanadu hadday suura gasho waxaa la joogaa xildhibaan fawsi xaaji v o d kusoo dhowow khudbadda madaxweynaha see loo arko
khudbad wuxuu jeediyey madaxweynuhu aad iyo aad runtii uu uu maaragtay dhowrsan cabasho badanna uu muujiyey oo uu ka hadlay eh, waxyaalo badan oo isagu tirsanayay laakiin wuxuu- khudbadda wuxuu ku soo gabagabeeyey firaaq ma jiro taasaa markaa su-aal badan eh, isla isweydiinaya firaaqa ma wuxuu ka wadaa madaxweynaha iyo baarlamaanka ma madaxweynuhu uu ka wadaa ma baarlamaanku uu ka wadaa taa weeye su-aasha la isweydiinaya marka maxaa loo fahmay firaaq ma jiro ma la fahmin dadka ay isweydiinayaan ilaa hadda waxaa laga iswada weydiinaya maxaa kelmadda loo fasiran karaa waa kelmad u baahan waa kelmad eh, waxa weeye mawduuc aad u culus oo fog
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta wuxuu diray message oo uu dirayo shacabka soomaaliyeed iyo wakiiladooda oo baarlamaanka ah Een, waxaan ka fahamnay in dalkan faragelin ay ku- ay- ay muxuu ahay eh, faragelin weyn ay ka jirto Een, waad arkayseen markii madaxweynuhu faragelina dalkan ay jirta oo uu yidhi een, baarla- eh, waxaa- waxaa waxaa dhacday eh, muxuu ahay fariimo wax u egaa dhacay sababtoo ah intii qiiraysneed markay ay sacbiyeen gadaal daba waxaa ka yimid dad oo qaylinayo oo seeri wato waad arkaysa goobjoogaad u aheed daba waa waa doodii baarlamaanka Eh.
caadiga ahayd waxaas Een, anigu waxaan qabaa madaxweynaha fariintiisa oo uu gudbiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo u gudbiyey baarlamaanka ayay la taallaa ayagaana la rabaa baarlamaanka iyo guddoonkooda inay ajando soo samaystaan madaxweynaha fariintiisa wuu gudbiyey inuu kasoo caali waayey laba dowlad goboleed doorashada in aska laga qaban waayey ilaa iyo haddana aadan rabin inaad rajo dhigo ayaa ka muuqatay intaasoo dhan waan ognahay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu baarlamaanka uu go- guul gaaro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in baarlamaankan uu wakhtiga sii shaqayn doono uusan eh, faaruq dhaqi doono sida uu sheegay xildhibaanada golaha shacabka ayaa aad uga hadlaya arrintan waxaa la joogaa xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan mahad fiyaad ku soo dhowow hadalka madaxweynaha maxaa ka soo boqotay oo see loo arkay madaxweynuhu wax nuxur uu noo sheega lama arko waa noo yimid keliya un wuxuu noo sheegay inuu ku fashilmay doorasho inuu dalkan ka qabto muddo xiliedkiisiina afartan iyo sideed saacood wax ka yar ayaa ka dhiman Ee, meeshaan waxaan isleenahay annaga waxaan wax ka weynay nimankaanu ka rabeen laakiin maanta markii aan nimid baarlamaanka guddoonkana aan la kulannay runtii saddex qodob aan isla qaadannay oo tan koowaad ay tahay warbaahinta oo laga xanibay in loo soo daayo gudaha baarlamaanka in la soo geliyo Ee, sidoo kale aqalka sare oo si sharci darraa xubno ka mida ay u joogeen ee, xarunta golaha shacabka in laga saaro iyo qodobka saddexaad oo ahaa inaan fadhigaan looga hadli karin wax quseeya muddo kordhin markii intaasu ay dhacdana waxaan aaminsanahay warka hadda uu la soo shirtaga madaxweynuhu oo ah nimankii waa heshiin weynaa hadda kadib in la baadigoobay u baahan yihiin war madaxweynaha laga sugaya ma ahan war munaasabkiisaana ma ahan waxaanan aaminsanaha runtii hogaaminta dalka inuu ku fashilmay afartan iyo sideed saacadood ugu hartay waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu dhinac noo dhaafo insha allah madaxuu yiri faarug ma dhaqayo siyaasadeed maxay ka dhigan tahay ma waxaas ii shaqalaydaa dowladda see loo fahmay arigaas faaruq dastuuriya waa jira oo toddobiyo labaatankii disembar ayaa baarlamaanka wakhtigiisa ku dhima ku ku ekaa madaxweynahan wakhtigiisa wuxuu ku egay sideedda februari afartan iyo sideed saacad wax ka yar ay ka dhiman yihiin wixii hadda ka dambeeya wax soomaalidu inta ka tashato ayagu ay heshiis ku yihiin wax ku maamulo doonaan maahane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma maamuli doono insha allah fadhiga golaha shacabka ayaa maanta aad loo hadal hayay ee dood la xiriirta suuragalnimada in muddo kordhin ay sameeyo baarlamaanka oo saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta baraha bulshada iyo siyaasiyiintu aad kaga hadlayeen laakiin baarlamaanka gudihiisa arrintaasi maanta kama dhacon
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa shir jiraayad oo uu ku qabtay magaalada dhuusamareeb wuxuu dowladda federaal ku eedeeyey inay iyadu mas-uul ka ahayd in guuldarro uu ku dhammaado shirkii dhuusamareeb ee madaxda soomaalidu ay uga hadlayeen muranka doorashada warbixintan waxaa dhuusamareeb nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo shir jiraayad ku qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya ku ridiyey burburkii shirki looga arrinsanayay doorashooyinka soomaaliya kadib markii xalay saqdii dhexe wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in shirkii uu ka socon waayay qaar ka mida maamulada axmed madoobe ayaa si qoto dheer kaga hadlay caqabadaha shirka hareeyey iyo sidii laysugu dayey in xal laga gaaro hase ahaatee lagu guuldaraystay
garbaharre iyo doorashadu meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amisom booliisana la geeyo doorashaduna sidaa ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adugu tala dib ugu ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa ha la yeelo waayahay baan ku idhi talaan soo gaadhnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiya gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amisom booliisa tagto guddidii loo diro sidaa la yeelo intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joogna shirar la galay doodo badan baa la soo celiyey shirar badan baa la isku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbahareeya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweyne intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mida oo degmo ka mida gobolka gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday seebuu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaa leh oo anaa ka soo jeeda oo reerka yagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskaleh suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo inkastoo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee dhuusamareeb ka socday uu ku soo ilaaday isfahan waaka gadaal markii aysan jirin heshiis ay ku midaysan yihiin oo dhinacyadu ay soo saareen haddana shirarka jaraa-id ee axmed madoobe iyo wasiir dube ayaa muujinaya heerka kala tagga ee labada dhinac madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ka waramay dhibaato uu sheegay in gobolka gada ay ka taagan tahay waxaan diyaaru ahayn wax kasta oo lanoo soo jeediyey waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiilashaa maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinida su-aal baa imanaysa afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynin yaa maamulayay xageesa waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayo iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeye ma aha sagaashan iyo kow ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga ha la ilaaliyo ra-iisul wasaaraa jooga xukuumad ka hertee karaa jiri karta waxayna tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba wadankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlaya magaca dowladda ku hadlayay akhriyaheena wax sax a maynan ahayn
shirkii madaxda dhuusamareeb ay ku lahaayeen oo laga sugayey heshiis dhabaha u xaaraya doorasho la ysla ogol yahay ayaan laga gaarin isfaham waa ha yeeshee kulamada dhinacyada oo ay ku xirnaayeen duruufo kala duwan ayaa dadku ay rajo badan ka naawilayeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka fadhiga baarlamaanka ka sheegay inaanay jirin wax la yidhaahdo muddo kororsi waxaan rabnaa markaa dhowr qodob inaan caddayno waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlaya iyo goormaya goormaa la qaban karaa halkan looma fadhiyo muddo kororsi wax la yidhaahdo kaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh mursal guddoomiyaha golaha shacabka oo muqdisho ka hadlayey soomaalida ayaa si dhow waxa ay ula socdeen shirka dhuusamareeb iyadoo inta badanna niyad jab ka muujiyaan natiija la'aanta shirka warbixintan kooban waxaa noo diyaarisay falastiin axmed iimaan indhaha shacabka soomaaliyeed ayaa waxay maalmihii dhowaa kusii jeedeen magaalada dhuusamareeb oo ay fadhiyaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro saddex qodob oo caqabad ku ahayd qabsoomidda doorasho loo dhan yahay kuwaasoo kale ahaa helitaanka guddi madax bannaan oo aanay ku jirin shaqaalaha iyo dadka aadka ugu dhowdhow dowladda federaalka ah in heshiis laga gaaro sida laga yeelayo soo xulista xubnaha gobolada waqooyi ama somalilan oo dowladdu ay doonayso inuu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda mahdi maxamed guleed iyo dhinaca kale oo doonaya inuu hogaamiyo cabdi xaashe cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare iyo qodobka ugu culus ee hadda lagu kala tegay ee ah cidda maamulaysa doorashada gobolka gado iyo guud ahaan gobolka gado oo ka mida saddexda gobol ee maamulka jubbaland uu sheegtay inuu ka taliyo sidoo kalena ah halka uu kasoo jeedo madaxweynaha dowladda federaalk ku dhowaad afartan iyo sideed saac ayaa ka hartay muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mana jiro waxa ay heshiis ku yihiin madaxda soomaalida si dalku uu ugu kaco doorasho loo dhan yahay taasi oo dhaqan iyo soo jireen u ahayd soomaaliya labaatankii sane ee lasoo dhaafay kulanka dhuusamareeb inkastoo ay jirtay rajo dadka qaarkii ay ka qabeen haddana waxaa jiray rajabeel u muuqanaya dadka qaar oo ku aadan sida ay madaxda soomaalida dhab uga tahay in xilligan ay gaaraan go-aan cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ah ayaa sheegay in rajadiisa kulankaasi markii horeba ay hooseysay rajo weyn oo ah yacni dadka soomaaliyeed anfacayda ma muuqato waxaan hadda gorgortanku yahay aniga intaan badi aniga inta aan ka helo wax waxaa laga hadlayaa dana shaksiya ayaa laga hadlayaa masiir ummadeed iyo mid dowladeedna ma muu aniga ioma muuqato waan ka xumahay inaan sidaas idhaahdo laakiin runta in la sheegaahina waa muhiim waayo xaaladaha noocaan oo kaleeta ah madaxweynaha ayaa la filayaa inka uu hortaga baarlamanka warbixina ka siiya xaaladda kulanka dhuusamareeb ilo ku dhow xukuumaddu waxay sheegeen in maadaama wakhtiga madaxweynuhu ay saacado uun ka harsan yihiin ay u badan tahay in lagu soo qaado muddo kordhin inkastoo aysan v o eedu xaqiijin xildhibaanada oo loo diray fariin ku aadan kulanka saaka ayaa qaarkood ku kala maqan gobolada inkastoo ay kuwa jooga dhuusamareeb ii sheegeen in isla saakaba ay muqdisho soo gaari doonaan shirka dhuusamareeb ee kusoo gabagaboobay natiijo la-aanta waxa uu muujinayaa inaanay weli jirin rajo ah in doorasho loo dhan yahay ay soomaaliya ka dhacdo awoodda keliya ee hadda ay dad badani dhowrayaana waa sida beesha caalamka ay ugu guulaysan karto culaysaarkeeda kooxaha soomaalida si xal ay u gaaraan firaaq siyaasadeedna looga samatabaxo mahadsanid falastiin axmed iimaan haatana dhegaystayaal waa kuwan qaar ka tirsan dadweynaha reer muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya natiijo la'aanta shirkii dhuusamareeb magacaygu waa abukaato faarax xasan ismaaciil weeye oo jooga muqdisho waxaan u arkaa marka aan fikraddeeda ka hadlo shirka lagu soo kala tegay ee dhuusamareeb ku dhammaaday waxaan u arkaa nasiib darro weyn weyn weyn oo mas-uuliyad darrona ku jirto oo ummadda soomaaliyeed ku dhacday waanu arkaa xaaladda hadda taagan haddaan qiimayana de waxoo dhan baa horta kayr sharci ku socday marnaba dastuurka lama ilaalinayn marna shuruucda dalka lama ilaalinayn marna dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo xishood lama ilaalinayn sidii bayna hadda ku soo dhammaatay ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay amnigiinna iyo sharaftiinna iyo wadajirkiinna ilaashada asalaamu calaykum magacayga waxaa weeyaan xasan saxaani maxamed oo jooga magaalada muqdisho fikir ahaanteeda waxaan u arkaa shirkii dhuusamareeb ee lagu kala kacay inuu ahaa markii hore aan waxaan u heystay inuusan waxba ka soo baxaynin waayo meeshan waxaa isku haysa laba qolo qolo rabta inay doorasho dhacdo iyo qolo rabta inaysan dhicin waxaa la rabaa in waqtiga madaxweynaha halkaa lagu socno si oo maaragtay laiskugu murugsanaado mar kasta baarlamaankana waa hore u dhammaaday madaxweynuhu hadduu dhammaanaya marka saan u arko fikraddeeda waxaa weeyaan inaana marnaba la rabin in doorasho xalaala ay ka dhacdo soomaaliya sidaan isleeyahayna shisheeyaa dabada ka wada waxaana shisheeyahaas uu iska soo hormariyey sidaan isleeyahay laba maamul goboleed dumaleyna buntland xal maba imanayaba mar haddii lagu doodayo maarata gobolkii gado doodiisa ugu weyneed ay tahay oo oo ciidamadii qaranka lalehay laga soo qaada halka lalehay wax kastana looga tanaasulay oo rabeen waxna uu haddana ka soo bixi waayey taa waxaan arkaa de inay dan la leehay dan in layidhahan u arkaa ani fikirkayga saasaan aaminsana yaasiin maxamed bucul kana tirsanaan jiray xildhibaanadii hore waxaan halkan ku caddaynayaa aniga ka mowqif ahaan shirka ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxaan u arkaa aniga shirkaa inaan lagu kala tegin balse lagu kala aragti duwan yahay gaar ahaan xaaladda dalka sida loo maareynayo iyo sida wax loo maamulayo waxaana filayaa waddankan meel dheer ayuu ka yimi waxaan filayaa inaana loo noqon doonin fowdadii iyo dhibaatadii dalkan ka dhici jirtay amase lasoo maray waxaanan qabaa in madaxda soomaalidu ay turaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana dib loo eego in xal loo gaadho dadka soomaaliyeed rajo fiican ay qabaan iyo dadiilo wanaagsan ayaa dadku ay aaminsan yihiin marka waxaan qabaa in mar kale shirkii dib lasugu iman doono oo arrintana lasii wadi doono waxaanan qabaa inaan layska quusan oo dadka soomaaliyeed aan loo muujin in rajo la-aan ay taagan tahay ama ay muujinayso in ummadda soomaaliyeed ay wax badan ka taagan yihiin xaalka waddanku yahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir usoo jeedinaya nuur xasan nuur nuur buqaari iyo cashicuud
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sidaa aad inooga barateenba barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu larnay heese cajiib ah marka hore aan ka codsado caashe ibraahim aadan caashicuud in ay noo soo qabato dhambaalka koowaad ee barnaamijka waa tahay nuur dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay salma cabdi aadan iyo axmed cali guure cabdiraxmaan aadan cali iyo hinde cali maxamed iyo cabdiraxmaan shiine yaasiin jaamac maxamed kayse jaamac maxamed suure maxamed diriye iyo nimcaan jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga burco hargeysa kenya maraykanka iyo meelo kale waxay yidhaahdeen hambalyo meher oo farxad ay ku dheehan tahay naga gaarsiiya oo aan jecelnahay inaan la wadaagno lamaanaha dunida iska doortay waa tahay waxay kaliyima yidhaahdeen mudanaha iyo marwada raxma cali sarhaye baa la yidhi iyo saygeeda qaaliga ah yaasiin saleebaan aadan oo xafladooda meherka ay ka dhacday magaalada burco waxaan leenahay bay yidhaahdeen arooska soo dedejiya oo noqda bay yidhaahdeen reerkii lagu nastay lagu nagaado waa tahay anaan dhammaystiro ee wada jiree nabadgala allah idinka yeelo
warqadda dhankayga ugu horeysa waa tahniyada aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah maxamed yaasiin ibraahim hooyo tamuure xuseen maxamed aadan iyo hooyo carabe xuseen maxamed aadan hooyo xaliime xuseen xuud iyo ayeeyo xaliime aamiin iyo hooyo alma cabdulaahi sheekh ismaaciil isxaaq maxamed ismaaciil dheere reer yuusuf ibraahim oo kale ah maxamed yuusuf ibraahim jaaliya yuusuf ibraahim cabdinaasir yuusuf ibraahim mukhtaar yuusuf ibraahim saliima yuusuf ibraahim iyo aabe maxamed aadan marooke iyo aabe yaasiin ibraahim aabe yuusuf ibraahim dhammaan reer yuusuf ibraahim iyo dhammaan midowda dhallinyarada deegaanka kaahira baa layidhi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ceydaruus yuusuf ibraahim iyo marwadiisa waa raxma cabdinuur cabdulqaadir oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka kaahira ee gobolka baay taariikhdu markii ay ahayd
kowdii bishan februari waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin sida daadkii xabaale xabaale heestaal ku dhageedu yahay oo aan filayo dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heli doonaan ayaan markana idiin soo qabannay waa codka macaan ee fanaanadda khadiija foodey nuur
Yeah.
waxaan filayaa inaad dhegaystayaal ka wada hesheen heestaan saxaaba leh iyo fanaanada codka macaan khadiija foodayno halka aad nagala socotaanna waa voice of america gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuuro bal dhinacii dhambaaladan marka la jaleecaynaaye dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaana dadka diraya ay kala yihiin bahda v o a salaan marka hore naga gudoomi baa la yidhi marka xigaba waxa uu yidhi magacaygu waa maxamed cali shacbaan waxaan joogaa buu yidhi magaalada muqdisho waxaana halkaana tahaniyada dhalasho uga dirayaa buu yidhi walaashay jaaliyo cali shacbaan iyo sheygeeda khaalid maxamed nuur oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishii januari eena dhaaftay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan tahaniyada dadka dirayan waxay kala yihiin baa la yidhi awoowe cali shacbaan xasan abti qaasim cali shacbaan iyo abti cabdishakuur cali shacbaan iyo abti cabdixakiim cali shacbaan iyo abti saleebaan cali shacbaan abti maxamuud maxamed amiin iyo abti cabdul qaalib cali shacbaan iyo abti maxamuud cali shacbaan abti caamir cali shacbaan waa dhammaan ilmo cali shacbaan waxaa kaloo ku jira abti maxamed amiin cali shacbaan abti sandheere cabdulaahi yacquub habaryeer umaana cali shacbaan habaryeer aliza cali shacbaan iyo habaryeer sumaya cabdisalaan sheekh dhambaalka gadaalba kasoo furfurtay ayeyo khadiijo cabdulaahi yacquub iyo ayeyo raxiimo cabdi sheekh ibraahim eedo zakiyo maxamed nuur eedo nimco yuusuf axmed iyo asxaab kaloo fara badan oon la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan waa dhammaan reer cali shacbaan xasan iyo reer maxamed nuur maxamed iyo reer cabdulaahi nuur waxay kala joogaan gudaha iyo dibadda gaar ahaan baa la yidhi kenya suudaan muqdisho garowe boosaaso baydhabo iyo qaar baa jooga sidoo kale habare qaahira iyo toos weyne waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan jaaliye cali shacbaan iyo khaalid maxamed nuur maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi amiisha khaalid maxamed nuur ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay amiisha waxaan leenahay soo weyno oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha tahniyad dhalasho ayaan hayaa waxaa lagu bilaabay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah hooyo batuulo shoobe iyo aabo daahir dhurre mukhtaar daahir dhurre iyo manuuro daahir dhurre maxamuud daahir dhurre xuseen daahir dhurre xasan daahir dhurre iyo sacdiye daahir dhurre waxaa kaloo ku jira faaduma caday daahir dhurre iyo nuuney daahir dhurre nuuriya daahir dhurre xaawo daahir dhurre iyo dadka kale ee kale ah waa xuseen maxamed jinaay iyo maxamed kuule macalin cabdi maxamed nuur madaale cadow mursal iyo bakar cali buule kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo mursal macalin rashiid ronow mursal dhammaan dadkan oo kala jooga gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan cabdirasaaq xuseen madjinaay iyo marwadiisa nimco cabdulaahi cabdulle oo wiil ugu dhashay magaalada misr magaalada misr weli ma maqalo malaha waa deegaan ka mid ah dhulka soomaalida gobolka ay ka tirsan tahay lama soo sheegin laakiin wiilka waxaa loo bixiyay baa layidhi cabdimaalig cabdirasaaq cabdimaalig ilaaha ka dhiga ayaan leenahay kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha aan dib idinkugu celino warmaa kugu dambaysay heesta fiidmeer iyo fanaanka codka la yaabka leh xasan deeriye farax
Aniga farido
filayaa heesta fiidmeer iyo codka fanaanka allah u naxariistay xasan geelye faaraax in aad si weyn uga helayseen oo aad weliba dhegta si gaara ugu raaricinayseen muusika kabanka ah ee dhegta qabanaya waa gacantii fanaanka xasan gareyd weli halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa lagu soo bilaabay v o a waan idin salaanay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ubaxyo fara badanna waa lagu soo laray dhambaalka marka ugu horeysa baa layidhi annagoo kale ah macalin cabdinaasir hire iyo sheekh axmed cabdixaashi iyo jamaaludiin cabdi awdiini iyo deeqo bishaar cabdi xaashi iyo sabuur dhabere iyo xaaskiisa iyo sidoo kale waxaa la yidhi wadaadiyare sheekh xasan iyo xaaskiisa shanqolow dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxa ay dirayaan tahniyad aroos waxaanay u dirayaan lamaanaha kale ah bishaara cabdi xaashi oo loo yaqaano kaahin iyo marwadiisa miski sheekh maxamuud macalin yuusuf oo arooskoodu ka dhacay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda sideedaad baa la yidhi waxaana yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo kale helo ubad khayr qaba annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaanana u raaciyey caasho dhambaalka aan hadda hayo waa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah muumin xasan siyaad iyo marwadiisa aamine xasan dirow iyo caruurtooda hooyo aamina maxamed jambiil iyo caruurteeda hooyo xakiima maxamed nuur gacmay sheekh cismaan xasan siyaad cabdulle xasan siyaad salaad maxamed nuur gacmay iyo xaawo maxamed nuur gacmay waxaa kaloo ku jira shariif sheekh cismaan carabey iyo shariif maxamed nuur gacmay cabdulaahi xasan siyaad xaliime cabdulaahi xasan cabdi maxamed nuur gacmay macalin cali xasan siyaad iyo cadar cabdulle siyaad waa dhambaal dheer waxaa kaloo ku jira sheekh cali maxamed nuur gacmay iyo muumine cabdi siyaad iyo cabdi xuseen siyaad iqre axmed isaaq iyo dhammaan dad badan oo aan lasoo koobi karin ayaa la yidhi iyo asxaab kale waayahay dadkaas oo kala jooga daafaha dunida ayay yidhaahdeen waxay hambalyo meher u dirayaan waa boqorkii boqoradda usha iyo diirkeeda ayaa la yidhi waa nasteexe maxamed xasan iyo saygeeda shaafici cabdulaahi maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada buulebert taariikhdu markii ay ahayd koob iyo soddonka bishii aanu kasoo gudubnay ee january ee sanadka waxaanu leenahay meherkiina allaha ka dhigo mid wata khayr iyo baraare iyo bashbash arooskana soo dedejiya dhankii heesaha caashahay nuurow heesta kale aan soo qabanayo waa heesta arbaca ah adiga iyo dhegaystayaashaba goormaa idinku dambaysay codka hallaasiga ee fanaanka weyn ee xasan aadan samako
arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo amayaniga ila tahay arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo amayaniga ila tahay adna aad ogsoontahay dhifka intaan ku noolay ka oolimayo adna aad ogsoontahay dhifka intaan ku noolay ka oolimayo ininkale arooskii ku abaabula ninkale arooskii ku abaabula odhigiisa noqota waa midaan ahaanayne ninkale arooskii ku abaabula ninkale arooskii ku abaabula odhigiisa noqota waa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynu ahaatee aaminaay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynu ahaatee aaminaay xusuusno aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu ma arimi sidee aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu ma arimi sidee ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo boodiisu kaan ogan ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo boodiisu kaan ogan doqontii ismoodee arooskeedka heestiyo doqontii ismoodee arooskeedka heestiyo dogarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay doqontii ismoode arooskeedka heestiyo doqontii ismoode arooskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno aaminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarka weeye sidii lahwaa ololo aaminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarka weeye sidii lahwaa ololo iska helay afmeerada waxay eedi joogtaa amo aafo ay dhiceen iska helay afmeerada waxay eedi joogtaa amo aafo ay dhiceen anno adiga kuu maqan aynigaana kuu jecel anno adiga kuu maqan aynigaana kuu jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurtee ano adiga kuu maqan aynigana kuu jecel ano adiga kuu maqan aynigana kuu jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurti arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado dhinaca dhambaalada aynu mar kale jalleecaynaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray asxaab aad u fara badan hase haatee waxaan ka cudur daaranaynaa in dhammaantood aanan wada aqrin karin waxaa dadka diraya ugu horreeya aabe macalin yuusuf madkariin macalin yuusuf iyo mursal macalin yuusuf iyo cabdisalaan macalin yuusuf xuseen macalin yuusuf xasan macalin yuusuf waa dhammaan ilmo macalin yuusuf waxaa kaloo dhambaalka ku jira faadimo macalin yuusuf iyo maryan macalin yuusuf dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan sid axmed macalin yuusuf iyo marwadiisa daynabo maxamed nuur oo uu ilgu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey muscab siid axmed waxaan leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u taraa aamiin aamiin ayaanaan lan leeyahay ee caasha dhambaalka ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aaba muuse owxaashi iyo hooyo xaawo ow axmed obsiye aaba axmed maxamed faarax iyo hooyo farax xandulle warsame hooyo xaliimo ow axmed obsiye iyo hooyo maryan cabdi obsiye hooyo luula cabdi obsiye iyo hooyo zaynab cabdi obsiye hooyo malyuuna cabdi obsiye iyo cabdulqaadir muuse owxaashi cabdulrasaaq muuse owxaashi iyo xasan muuse owxaashi xuseen muuse owxaashi iyo khadra muuse owxaashi fardowse muuse owxaashi nimco muuse owxaashi farxiil sheekh xasan ismaaciil iyo xaawo sheekh xasan ismaaciil maxamed sheekh xasan ismaaciil maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo dhammaan ehelka labada dhinac baa layidhi oo kale ah reer muuse owxaashi iyo reer axmed maxamed faarax oo isku duban waxay tahay niyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan baa la yidhi nagaad muuse waxaashi iyo saygeeda cabdirasaaq axmed maxamed oo ay dhowaan gabadh ugu dhalatay magaalada burco waxaana gabadhaasi loo bixiyey sitra sitra waxaanu leenahay ha noqotatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin gabagabadii barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ayaan soo gaarnay nuurow heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana ballegeystayaasha usoo qabo caasha waxaan dhegaystayaasha aanu dhagahooda ku dhaafi doonaa heesta yabaal waxaa si talentaalis ah ugu wada luqeynaya fanaaniinta sahre abuukar cabdi sahradowi iyo axmed inshaar olol heestaasi ayaanan dhegaystayaasha uga tegaynaa intaan toddobaadka dambe barnaamijkan ku kulmi doonno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halayeelan nacabkeena haween intan ku yeesha halayeelan nacabkeena haween intan ku yeesha yabalba yabalba yabalba balbalabay jecel kala yaaciye kala yaaciye yabalba yabalba yabalba yabalbalabay jecel kala yaaciye kala yaaciye
waa tahay dhegaystayaal intaasina waxaanu ku joojinaynaa idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan baandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan inta caawa fiidka aynu dib u kulmayno waxaan idin leennahay nabadgelyo